barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m yada geeska afrika
duur wanaagsan khyaartana dhegaysanaysa waa salaasa bisha maarjna waa koob iyo labaatan labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa sahre ciidle iyo ismaaciil farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mida wiil dhallinyaro ah oo soomaali ah oo lagu marti qaaday kulan ka dhacay qaramada midoobay oo ay ka qayb galeen in ka badan kun iyo shan boqol oo arday oo barta siyaasadda iyo diblomaasiyadda siyaasad qofka lagu tago inu maaha in bis mudaafacaadka lagu tago xataa inuu tuso wadankiisii wuxuu qabtay wadankiisi uu caaban karo wadamaha kaleeto iyo inuu mataqaanaa inuu in alliances iyo masa coalitions masa with other governments kaleeto tusadee mataqaanaa certain issues loo tackle garaan lahaa sidoo kale waxaannu idiin haynaa waraysi aannu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo aragga naafo ka ah waxbarashadiisina sii wata oo ka warramaya waayo aragnimadiisa dhinaca nolosha runtii waa runta oo magaaladu way iska iska broblem badneed saas oo tahay waxaani ama dhibaatooyinka waddanka ka jiraahay waa wadan wax nolosha biniaadanka soomaalida saameeyey mana ahan wax oo qofka waxbarashadiisa iyo horumarkiisa hor istaagi kara sidoo kale qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah golaha wasiirada ee soomaaliya oo goordhoweyd lagu dhawaaqay iyo weliba dhinacii heesaha oo aan iyana barnaamijka ka madhnayn
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad barnaamijka dhallinyarada maanta ku maqli doontaan marka horese warkii caalamka oo kooban
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa xukuumadda oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen lix iyo labaatan wasiir ku-xigeenno iyo weliba wasiir dowlayaal golaha xukuumadda ayay isugu jiraan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka xubno hore uga mid ahaan jiray xukuumadihii dalka soo maray iyo weliba danjiirayaal kala duwan iyo weliba wejiyo ku cusub saaxadda siyaasadda warkaas oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan
qarax baabuur loo adeegsaday ayaa la xaqiijiyey qof inuu ku dilay weerar ka dhacay koonfurta galbeed ee magaalada baqdaad halkaasi oo ay qof oo kalena ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha dowladda wadanka ciraaq kooxda isis ayaa sheegatay inay ka dambeeyeen mas-uuliyadda weerarkaasi sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay weeraro kala duwan oo sidaasi oo kale uga dhacay magaalada baqdaad ee caasimada dalka ciraaq ay mas-uuliyaddeeda lahaayeen waxaa la sheegay in dad lagu qiyaasay shan boqol oo qof ay ku dhinteen dalkaasi ciraaq weeraradii ugu dambeeyey ee ay geysteen kooxdaasi isis
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan waxaa goordhow inoo soo socda war ku saabsan golaha wasiirada ee soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho lagaga dhawaaqay marka horese waxaynu aadaynaa dhinacaas iyo new york in ka badan kun iyo shan boqol oo dhalinyaro ah oo ka kala socday daafaha caalamka ayaa la isugu keenay xarunta qaramada midoobay kuwaas oo badankoodu ay bartaan ama dhalinyaradaas la isu keenaya iyagu waxay bartaan siyaasadda iyo diblomaasiyadda dhalinyaradan ayaa loo qeybiyey kooxo kala duwan waxaa koox walba la siiyey inay matelaan dal gaar ah iyaga oo xarunta qaramada midoobay ku matelaya inay yihiin ergo dalkaasi soo dirsaday inta badan ama inta kulankan dhallinyaradu ka socday xarunta qaramada midoobay ayaa loo ogolaa in ay doodo yeeshaan isbahaysiyo sameeyaan islamarkaana ka faalloodaan dhibaatooyinka caalamka jibriil maxamed faarax waa wiil dhallinyaro ah oo koob iyo labaatan jir ah wuxuu ka yimi london wuxuu ka mid ahaa dhallinyarada kulankaas lagu casumay jibriil waxaa loo asteeyey inuu golaha qaramada midoobay ku matelo dalka sbain haddaba waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay isaga oo xilligaas ku sugnaa magaalada new york kulanka waa camal kun iyo shan boqol dhalinyaro oo adduunka dhan ka imaadeen uh, scholarship la siiyey inuu isku imaadeen united nationka oo ku taalo uh, new york markaas ka bacdi qof kastoo lo delegation la siiyey inuu commission la siiyey inuu warqad iyo papers isu diyaariyaan magaciisa inuu ka hadlaan meesha meesha kulanka uga hadlo uh, general assemblyka so waxaa la jiray aniga commissionkan la siiyey waa commissionka oo criminal justice and crime prevention macnaha Oo- guddida een, cadaaladda iyo een, ka hortagga dembiyada xukunka mataqaana wadmaha oo eh, ku- xukun ku nool yihiin xukunkaas waa xukunka oo lagu tagay wadmaha si is- isku shaqeeyaan so wadanka lisii waaye spain aa lagu dhahay inuu inuu inuu taageerayo so shaqadii waxaa runta inuu research inuu soo bilaabo oo warqad inuu qoro em, sida uu taageeri lahaa magaciisa wadanka spain so maxaa la jira alxamdulilah em, since jimcihii u bilaabnay nagu dhahay soo- marka soo diyaarisan warqadii xaashidii marka soo diyaarisan ka hadlaa commissionka oo international terrorismka ka hadlaa marka een, So- aan kaa dhex galo een, marka hore een, ardaydeena kun iyo shanta boqolee een, eh, ka qayb gelaysay een, eh, macnaha een, fursadda u helayay inaa scholarshipkan een, ka qayb gashaan Een, Sax.
qof walba waxaa la siinayay dal uu soo daraaseeyo oo uu cilmi baadhis marka hore kusoo sameeyo een, Sax.
kadibna uu la yimaado golaha ammaanka oo uu sharaxaad ka bixiyo ama difaaco in difaaco iyo in sharaxo waa meesha diplomacy somaha so waa siyaasad meesha so as a siyaasad qofka lagu tago inuu maaha in bas inuu difaaco bas lagu tago xataa inuu tuso wadankiisii wuxuu qabtay wadankiisii uu caaban karo wadamaha kaleeto iyo inuu mataqaanaa inuu um, in alliances iyo sameysan coalition is sameysan with other governments kaleeto oo sidee mataqaanaa certain issues loo tackle garan lahaa so anaga jam- um, commissionkani um, xoogaa saarnay inaan ka hadlino um, a- arrimaha oo terrorismka uh, dadka mataqaana argixisada Inuu- ha sax so camal runta um, alxamdulilah shaqadii waa um, si- uh, ku guuleysan alxamdulilah inuu inuu ku raacno delegationkeeni commissionka inuu the, um, the international terrorism sidee sidee la iska difaaci lahaa so shaqadiina waa inuu keeno jawaab s- mataqaana um, s- s- jawaabtan si su-aal inuu keena ahayd so solution so solutionka ahayd inuu difaacno through ideologiga oo diinta diinta dadaa jirta oo diinta mataqaanaa ku falaaday oo si kaleeto u arkan diinta so anaga shaqadeen ahaa in isku keeno wadamaha oo most affected by dhibkan waa soomaaliya waayo nigeria waayo xataa waayo afghanistan iraq iyo suuriya meelahan Mar- waan Ba- gartaa. marka also- adigu adigu waxaad matelaysay een, adigu guddidiina waxaad matelaysay tusaalahaan adigoo kale dalka spain oo miiska spain oo kale aad fadhiday miiska spain fadhiya so keligii ahaa because uh, um, shaq- uh, uh, analysis single delegation ahaa so dadaa jirta mugtaas ku jamacad ah hal delegation hal wadan la siina isla shaqeeyaan laakiin aniga because keligii ahaa london ka imaaday hal delegation la siiya soo diyaaray waxna soo soo koob noo keen so wadan hal wadan keligii la siiyey oo spain u ahaa so Marka- qofka spain ee qof- qofka difaaco okay marka een, markaynu u nimaadno een, faa'iidada ku jirtaa maxay tahay marka kulannada noocaana in la Faa'iidada.
abaabulo waayo more like dhalinyaraha especially aan uh, soomaali ahay so majority of the time aan jecla dadkii dhalinyaraha oo wiilasha gabdhaha oo soomaalida mataqaana soo soo- soo galaan siyaasada soo galaan um, international affairska because soomaaliya waa wadan weli oo oo mataqaana oo kor hor u socdo horumar u socdo so waa loo baahan dhalinyaradeenna maaha bas oo dhalinyaraha oo jooga muqdisho iyo soomaaliya jo- joogaan laakiin dhalinyaraha oo europe iyo mareykanka iyo canada joogaan inuu bilaabaan haddana bilaabaan inuu soo galaan siyaasada oo international maha siyaasada local communityga waa loo baahaya wejigeena in lasoo saaro banaanka inuu soomaali waa joogaan soomaali waa nool yihiin in soomaali wax loo qaban karo so aniga wej aniga meesha ku faraxsana inuu ahaa wiilka oo- wiilka oo sooma- wiil soomaali oo soo staagay united nation soo staagay waa maaha bis inuu wadanka sabayn dafaahay walakin as a wejigay in loo jeedo wiil soomaali oo mataqaana representationka inuu siinayo aan wadankiisii inuu Waan wax gartay.
qaban karo because alxamdulilah markii oo general assembly ka tagnay aan meesha ku arkana foreign ministerka oo talyaaniga because mugta sanadkan talyaaniga la siiyey inuu host gareeyaan eventkan so foreign affairs foreign uh, ministerka marka maanta uh, xalay marka arkana oo la hadlayay aan ku dhahay alxamdulilah waa mahad- thank you waa mahadsantihiin for collaborationka especially hadda faminka hadda ka socda soomaaliya in more awareness dadka laga siiyo ba- um, abaarta ka jirta soomaaliya saacadan iyo plus in loo shaqeeyo how to good government in soomaaliya in lagu habaliyo waan garta dhinac kalen kaa weydiinaya ma is hesheen adigu waxaad matelaysay dalka tusaale ahaan spain oo kale eh, baad ku matelaysay daraasadaada iyo waxyaabahaad soo urursay cid spain ka socota mays aragteenoo kale oo en, Ha.
kuu tiima ama kula hadashay ha so ama qofka agtii fadhiyay waa wiilo ah wiilo gabdho ah oo spain ka imaaden but wadanka lasii kenya ahayd waan Kenya garta they say. So ko- ko- عمل first of all in Somalia لكن Kenya based dog no problem because isku mid oo mugta problems ka dhibaatada Kenya ka jirto.
kaasi wuxuu ahaa jibriil maxamed faarax qambi oo ah wiil dhallinyaro ah oo london ka yimi oo kaga qayb galay xarunta qaramada midoobay kulan dhallinyarada ilaa kun iyo shan boqol ka badan oo daafaha caalamka isaga kala timi la isugu keenay oo lagu daraasaynayay ama lagu tababarayay dhallinyarada siyaasadda iyo diblomaasiyadda qayb kale oo waraysigaas ka mid ah oo uu kaga hadlayo dhallinyaro iyana matalaysay dalka soomaaliya iyo weliba qodobo kale oo xiise leh ayaad maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington sidii aad warkayagaba ku maqlayseen waxaa goordhaweyto lasoo saaray liiska golaha wasiirada soomaaliya taasi oo ay ka kooban yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeen lix iyo labaatan wasiir ku-xigeenadoodii iyo weliba wasiiro dowlayaal haddaba haatan waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o e da cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir haddii aad i maqlayso bal tirada wasiirada tirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiiru dowlayaasha guud ahaan imise isku noqonayaan
saar aad baad umahadsan tahay goor dhaweyd waxaa la magacaabay eh, golaha wasiirada cusub eh, ra-iisul wasaare khayre oo muddooyinkii dambe aada isha loogu hayay eh, wakhtiyo kala duwanna magacaabidooda iyo aada eh, eh, dadka soomaalidu ay u sugayeen waxay se soo idlaateen maanta oo ra-iisul wasaare wuxuu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada golaha wasiirada cusub ee soomaaliya waxay hadda u muuqdaan inay yihiin tiradii ugu baneed oo gole wasiiro eh, soomaaliya yeelata marka laga hadlayo dowladihii ugu dambeeyay dalka ka jiray kuwii kumeel gaarka iyo dowladii ugu dambeysay ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hogaaminayay waxaana golaha wasiirada ay ka kooban yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo lix iyo labaatan wasiir oo ka dhigaysa toddoba iyo labaatan meeshaas eh, lix iyo labaatan wasiir ku-xigeen iyo shan iyo toban wasiiru dowle oo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaare khayre ee hadda xukuumaddu soo magacaabay ah marka waxay ka dhigan tahay eh, lix iyo labaatan wasiir ku-xigeen toddoba iyo labaatan wasiir oo ra-iisul wasaare ku-xigeen hal ah uu ku jiro iyo shan iyo toban wasiiru dowle ayay noqonaysaa golaha wasiirada ee maanta uu daaha ka qaaday ra-iisul wasaaraha oo sheegay in tala badan wakti badan iyo tusaaleyn ay ku timid eh, islamarkaana dalkan lagu soo xulay karti aqoon iyo dadnimo sida uu shir jaraa'id uu qabtay ee ra-iisul wasaaruhu goor dhaweed uu ku sheegay waan gartay ilaa hadda inkastoo goordhaweed uun liiska uu soo baxay dadka waxaa la sheegayaa xubnaha loo magacaabay golaha wasiirada cusub in ay ku jiraan xubno ka tirsan baarlamaanka wasiiro hore dowladihii hore uga soo tirsanaa iyo qaar siyaasadda ku cusub aragtida dadka magaalada muqdisho ku sugan ee siyaasadda rogroga ilaa hadda fikradaha ay ka dhiibanayaan maxaa ka mid a cabdiqaadir
Eh, waa xilli hore marka laga hadlayo sida aad sheegtayba ka hadlidda golaha wasiirada cusub laakiin waxaa xusid mudan eh, eh, dadka martida goobta joogay eh, dadka wax qora iyo dareenka dadkuba in eh, durba si dhaqsaa usoo jiidatay in golaha wasiirada ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhammaan eh, ay u muuqata inay ka timiday eh, xildhibaanada golaha shacabka tusaale ahaan sahra eh, golaha wasiirada ka kooban eh, lix iyo labaatanka wasiir ku dhawaad toban wasiir oo kamida waa xildhibaanada eh, golaha shacabka Eh, tusaale ahaan eh, doctor cabdiraxmaan ducaale beyle waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Eh, markaad fiiriso wasiirka eh, cuqaabta iyo arrimaha diinta eh, waa- oo lagu magacaabo doctor imaan cabdullaahi cali waa xildhibaan ka tirsan eh, golaha shacabka markaad fiiriso eh, wasiirka eh, xildhibaan khadiijo maxamed biiriye kuma cusba eh, siyaasada soomaaliya waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka markaad fiiriso eh, xildhibaanka lagu magacaabo cabdishakuur eh, xildhibaan sheekh nuur maxamed xasan waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka marka markaad fiiriso wiilka ugu daada yara ma wiil dhalinyara oo golaha qaxootiga kasoo galay dhadhaab wax kusoo bartay oo lagu magacaabo xildhibaan cabaas cabdullahi sheekh siraaji oo wasiirka howlaha guud noqday wa waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka xildhibaan professor salim cali ibro muddo dheer buu kusoo jiray waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka marka markaad fiiriso waxayo dhan waxaa u muuqata shan iyo labaatanka wasiir ku-xigeen ama lix iyo labaatanku hal ilaa marka laga reebo dhammaantood waa xildhibaana ka tirsan golaha shacabka wasiiru doolayaasha iyagana si lamida marka waxaa la dhihi karaa in boqol kiiba sideetan iyo sideed ama boqol kiiba sagaashan ay golaha wasiirada ra-iisul wasaare khayre ay ka yimaadeen xildhibaanada golaha shacabka taayo markii hore la hadal hayay in golaha xildhibaanadu inaysan kamid noqon doonin golaha wasiirada banaanka laga keeni doono dadkan siyaasada kusoo jiray aan hadda cusbayn waxaa kamid a oo dabcan xildhibaan khadiijo maxamed diiriya professor salim cali ibrow injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yadiisow hore wasiir usoo noqday iyo agaasin madaxtooye oo hadda wasiir kurfaafinta noqday waxaa kamid a wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya hadda yuusuf garaab loo magacaabay iyo dad kaloo siyaasiyiin ay halkan ku jira laakiin ku-xigeenada wasiiru doolayaashu waxay u badan yihiin dhammaantood wasiir ku-xigeenada helalkan hayay boosaskuunbaa lakala bedelay wasiiru doolayaasha ayaa laga yaabaa si kale cusub laakiin lix iyo labaatanka wasiir ku-xigeen waxay u badan yihiin wasiir ku-xigeenadii dowladii ugu dambeysay ama xukuumaddii ugu dambeysay laakiin waxaa loo kala bedelo keliya wasaaradihii marka hore ay joogeen waan gartay cabdiqaadir aada iyo aad baad u mahadsan tahay idaacadaheena soo socda ayaynu dabcan falanqeyno ku saabsan golaha wasiirada iyo warbixinihii dheeraadkaaba aynu kusii dayn doonaa kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e da cabdiqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa igugu waramayay
haatanna sahray waxaynu usoo qabanaynaa dhegaystayaasha dhinacii heesaha waa hees ay cusub oo dhowaan lasoo saaray oo ay ku luuqayso fanaanada farxiya fiska waa heesta nabsi
codkaasi dabacsan ee farxiye axmed cadaawe farxiyo fiska intaa haddii aynu kusoo dhaafno haatan bal aynu eegno khibradaha dhallinyarada ay la kulmaan gaar ahaan kuwa aragga naafada ka ah balse waxbartay dalka gudihiisana ku nool cabdiqaadir geelle waa wiil dhallinyaro ah oo aragga naafo ka ah cabdiqaadir wuxuu dhowaan ka qalinjabiyey kuliyadda cilmiga bulshada cabdiqaadir geelle waxa uu ka sheekaynayaa duruufaha kala gedisan ee soo maray intii uu waxbarashada soo waday waxaanu u waramay wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle oo muqdisho jooga cabdiqaadir aad aad u mahadsan tahay ee, waan ku dhowahay ee, waxaan ka qalin jabiyey jaamacadda soomaaliya kuliyadda cilmiga bulshada een, taasoon soo waday een, afartii sano oo lasoo dhaafay ee, markii ho- markii u horeysoon waxbarashada bilaabaya waxaan ka bilaabay ee, dugsiga noolayaasha almuur oo aan ku qaatay waxbarashada ee, qaybteedii hoose dugsiga hoose ee, dugsiga dhexe iyo dugsiga sarena waxaan ka baxay fartan bareelka waxaad ku baranaysay alnuur haa afarta bareelkaan bartay ee, waxay igu caawiyeen ee, agabka ee, loo een, loo isticmaalo kadib waxaan ku biiray iskuullada caadiga waxaan ka qalin jabiyey iskuulka ee, een, ablaal een, kadib waxaan ku biiray jaamacadda soomaaliya gaar ahaan kuliyadda cilmiga bulshada taasoon hadda ka qalin jabiyey aadan ugu faraxsanahay xilliga aan soo qaatay waxbarashada iyo dadkii aan la soo qaatay oo ahaa dad een, aragtidooda qaba aniguna aan ee, wax la baranayay
waan gartay Eh, geelle markaan dib u laabano eh, soomaaliya gaar ahaan muqdisho oo- waa meel colaada ka jireen waa la qaxayo waa la cararayay adigoo arag la-aan waxaa wax la wadaagaysa dad araga qabahay bal maalmahaagii mushkiladaha maxaa nooga sheegi kartaa runtii ee, waa runta oo magaaladu way iska ee, een, iska barobalen badneed saasoo tahay een, ee, waxaani ama dhibaatooyinka wadanka ka jiraahay waa wadan wax nolosha qof biniaadanka soomaalida saameeyey mana ahan wax oo een, qofka waxbarashadiisa iyo horumarkiisa hor istaagi kara qofka waxay ku xiran tahay hamiga uu leeyahay hadduu qofku hami leeyahay in uu waxbarto ama nolosha uu heer ka gaaro caqabad kastoo timaado waxba u arki maayo oo wuxuu u qaadanaa een, cashir nolosha ee, kusoo kordha Nusra qabna. Waan gar- eh, daruufihii kuu gaarka ahaa ee- ee waxbarashadaadii gaar ahaan eh, dad arag qabaa wax la qaybsanaysa jaamacad baan dhiganayso oo aan ogahay culayskay leedahay maxay ahaayeen runtii ee, markaan aan runta ku sheego ee, ma jirin culays ga- aan hadda weyn oo aan isdhihi karo waxbarashadaada waxay gaarsii kareen ee, way- way- waxbarashadaada dhibaata gaarsii kareen keliya waxaa la wadaagay ee, mushkiladda guud oo ardada iyo wadanka haysto ayaan qayb ka ahay ee, waxbarashaduna si caadi igu socotay waxaan isticmaali jiray ee, qa- markii hore maadaama markii dugsigii sare aan dad caadi la soo qaatay taas waxay ig- ig- ii fududaysay in aan jaamacaddana een, arday caadi la qaadan karo Ee, waxaan isticmaali jiray farta bareelka oo een, casharada jaamacadda ee, aan kusoo daabacan jiray iskuulka almor oo kale ah, wuxuu leeyahay printer oo d- ku ee, farta bareelka wax ku daabaca casharada jaamacadda waxaan kasoo daabacan jiray inta badan ee, iskuulka almor dabcan mar kale haddaan usoo laabto culaysyadii adiga yaa xaafadda kaa soo wadaya jaamacadda ku geenay
runtii ee, waxaan lahay ee, saaxiibo ee, jaamacadda ila dhiganayay iyo da- ee, dad kale oo walaalo aan ahaan aan ahay oo een, een, i caawinayay oo mar kasta iga saacidayay een, wixii aan magaaladaas uga baahdo oo ha ahaato waxbarasho ee, ha ahaato ee, meel kaleoo magaalada dana iga xirmato runtii waxaan lahay ee, dad ee, aad i caawiya oo een, hamigood ahaa anigu inaan wax noqdo oo aan n- dadka nolosha aan horumarka sameeyo Yeah.
geelle eh, eh, inkastoo qof walba daruuf la kulantoon ogahay magaalada muqdisho ama dadku yaqaanaan haddana bal laba maalin iyo saddex maalin oo waktigaa ka mid ah haddaad dib ii celiso maxay ahayd wixii kugu xasuus badnaa runtii waxaa hadda waxyaabaha hadda igu xasuusta badnaa waxaa ka mid a ee, mar aan anoo ee, bajaaj saaran keligay oo jaamacadda ku- agteeda maraa jaamacadda kusoo dhow oo een, qarax ka dhacay meesha ee, meel aan jaamacadda ka fogeyn oo een, oo- oo ka dhaca qarax ka dhacay ee, oo aan kala cararnay aniga iyo ninkii bajaajta markaasoo kale waxay ahayd aada ay xusuusteeda igu weyneed mar kalena waxay ahayd dhacdo ee, d- meel aan markii anigu aan joogay ee, dad lagu weeraray oo dad mas-uuliyiin ahoo meel aan aan ku tukanaynay masaajid aan ku tukanaynay ee, lagu weeraray ee, oo ayadana Xaafadda xoo- ka bilaabatay.
axa meeshii macnaha lagu weeraray ee, kadibna marka xoogaa wax yaroo kala kala carara oo dhacay ee, waa waxay iska ahaayeen aniga markaan u fiiriyey dhac- labadaas dhacdooyin eh, waxay ila iga dhignaayeen wax aan aada u weyneyn waayo eh, aniga muqdisho wax ku baranaa soomaaliya wax ku baranaa dad caadi ah wax la baranaa wadan eh, xaaladiisu ay eh, markii si loo fiiriyo xoogaa ay ay aan wax- eh, ay- ay ayay ku ahayd ay ii ahayd aan wax ku baranayay marka aniga wax kasta oo nolosha iga soo waajaha xagga waxbarashada ama nolosha waxaanu ahay eh, diyaar aanu ahaayo ma ilamaysan ahayn wax weyn inaan eh, maalin aan aan- ay ay wax- ay wax dhacaan aan waxbarashada iga saameydo
kaasi wuxuu ahaa cabdulqaadir geelle oo ah wiil dhallinyaro ah ku nool magaalada muqdisho dhowaan ka qalinjabiyey kulliyadda cilmiga bulshada wiilkaasi dh- xagga indhaha ayuu naafo ka yahay wuxuu ka warramayay duruufihii nolosha ee soo wajahay hase ahaatee marnaba kamay hor joogsan hamigiisa inuu ka midho dhaliyo magaalada muqdisho ayuu ugu warramay cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna ismaaciil oo garabkayga fadhiyaan ka codsado qodobadii warka ugu doorka roona mahadsanid sahra ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta soo dhisay golihiisa xukuumadda oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen lix iyo labaatan wasiir iyo weliba ku-xigeenno iyo weliba wasiir dowlayaal golaha xukuumadda ayaa isugu jira xildhibaano ka tirsan golaha shacabka xubno hore uga mid ahaan jiray xukuumadihii dalka soo maray danjirayaal kala duwan iyo weliba wejiyo ku cusub saaxadda siyaasadda
waa hagaag aad baad mahadsantahay ismaaciil oo wararkaasi oo faahfaahsan idaacadaha iyaga soo socda ee afarta galabnimo iyo toddobada fiidnimo ayay dhegeystayaashu kaga bogan doonaan haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecaynaa inagoo gabagabadii idaacaddeenna dhallinyarada maanta kusii soconnaa
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay bodhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay bodhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu ha lasoo booqdu moogtahay nainan riyada baas bartamaha habeenkee nainan riyada baas codkaas axmed cali cigaal wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo sahre cidle nuur iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa si wada jir idinla socodsiinayay tan iyo intayn afarta galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh moogtaa Beerka saaro moogtahay beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye